mar kale waxaa maxkamad ku taalla dalka maraykanka gaar ahaan magaalada siraaji ee gobolka minnesota kasoo muuqday haweeney soomaali ah taas oo lagu eedeeyey wax isdabamarin ah ayaan faarax abuukar oo afartan iyo saddex jir ah ayaa kasoo muuqatay maxkamadda waxayna dowladda maraykanka ku eedeysay inay lunsatay lacag dhan shan dhibic toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah taas oo qayb ka ahayd lacago lagu soo eedeeyey inuu musuq maasuqay mukhtaar maxamed shariif oo isna lagu xukumay toddoba iyo toban sano ilaa iyo hadda lama shaacinin taariikhda xukunka lagu ridayo haweeneyda soomaalida ah ee kasoo muuqatay maxkamadda ku taala dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa kiiskan oo keliya dacwad ugu soo ogtay toddobaatan ruux kuwaas oo afar iyo labaatan ka mid ah ay sheegeen inay qirteen dacwadda loo soo jeediyey